galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa galabnimo khamiis ah bisha agost ee sanadka kana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee ka iyo aaoanka mitrban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo magaalada washington d c ay idaacadda sida tooska idinkaga imaanaysana waa sagaalkii aroornimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin haya anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhiga v o eda oo ku saabsan ganacsatada magaalada muqdisho oo ka cabanaya lacago ka baxsan canshuuraha oo looga qaado dekedda magaalada muqdisho halkii ay soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab kuteer hebel aan wadanaa shirkad hebel aan nahay iskaan aan nahay kuwaalti kontarool aan nahay kuteerna dhaqisaan nahay nin kastaba mashruuca keensaha kuteerarkan inaad boqol dollar ii saartaan rabaa mid wuxuu leeyahy kuteerarkan konton dollar inaad ii saarto wasaaradda uu tagaa wasaaraddii markaas ay qubsada ama gaadiidka ama maaliyadda uu tagaa waraaqa uu ka soo dhammaysanaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan macallimiinta dalka kenya oo qorsheynaya inay shaqojoojin ka sameeyaan bisha sagaalaad oo iskuullada furmayaan iyo sidoo kale barnaamijkii dhallinyarada afrika ee yaali shirkani waa shir la qabanayay tobankii sannee u dambeeyey markaa sanadkan waa toban guuradii yaali brogram mandela washington fellowshipka waxaa loo yeedhaa dhallinyarinta hogaaminta ku jirta wadamadoodii si ay sare loogu qaado aqoontooda hogaamineed
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oan idiin akhriyo hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullah cali khamani ayaa arbacadii shalay wacad ku maray ciqaab adag iyo aargoosi ka dhana israa'iil kadib shirqoolkii habeennimadii arbacada lagu dilay madaxii siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya xil uu ku sugnaa guri ku yaala magaalada tehraan ee dalka iiraan inkasta oo aysan israa'iil si toos ah u sheegan dilka ismaaciil haniya haddana iiraan iyo xamaas ayaa ku eedeeyey in ay ka dambayso dowladda israa'el haniyah ayaa u tegay iiraan ka qaybgalka munaasabaddii talaadadii lagu caleemo saarayay madaxweynaha cusub ee dalkaasi iiraan iiraan ma aanay sheegin qaabka ay uga aargudan doonto israa'iil hase yeeshee wargeyska new york times oo soo xiganaya saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda iiraan oo ka dalbaday in aan la magac dhabin ayaa sheegay in ayatullah cali khamani uu ciidamada iiraan ku amray in ay si toosa u weeraraan israa'iil dhanka kale ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa khudbad si toos ah looga baahiyey telefishinada oo uu u jeediyey shacabka israa'il waxa uu ku sheegay in israa'iil ay dharbaaxo kulul ku garaacday xulafada iiraan oo ay ku jiraan xamaas iyo xisbullah hase yeeshee marnaba ma uusan soo hadal qaadin magaca ismaaciil haniya netanyahu ayaa waxa uu ku hanjabay in ay si adag uga jawaabi doonaan weerar kasta oo lagu soo qaado qaramada midoobay ayaa waxa ay ku baaqday in xaaladda la qaboojiyo halka maraykankana uu sheegay in uu ka walwalsan yahay xiisadda sii darsanaysa ee gobolka bariga dhexe urarka xisbullah ee dalka lebnaan ayaa arbacadii shalay waxa uu xaqiijiyey in fu'aad shukri oo ahaa hogaamiyihii waa baanduulihii ugu sarreeyey garabkooda milatariga lagu dilay duqayn ay israa'iil ku bartilmaameedsatay talaadadii guri ku yaala magaalada caasimadda ah ee beyruud gantaalada lagu khaarijiyey sarkaalkan ayaa waxaa lala egtay dhismo uu ku jiray oo ku yaala nawaaxiga koofureed ee beyruud halkaas oo ay ku xoogan yihiin xisbullah waxa uu ahaa weerarkii labaad ee aaggaasi ay israa'iil ka fuliso tan iyo bishii oktoobar markaas oo ay xisbullah iyo israa'iil bilaabeen inay madaafiic isku weydaarsadaan xadka xabado ama sababo la xiriiray duulaanka israa'iil ku qaaday khaza xisbullah waxa ay sheegtay in xogayaha guud ee ururka xasan nasrullah uu khamiista maanta ah ka hadli doono aaska shugri shugri ayaa ahaa abaanduulihii ugu sarreeyey xisbullah waxaana uu sidoo kale ahaa taliyaha nasrullah milatariga israa'iil ayaa talaadadii waxa ay sheegeen inay duqayn ku dileen shugri kaas oo ay ku sheegeen in uu bixiyey amarka lagu fuliyey weerara israa'iil sheegtay in xisbullah ay ku dishay in ka badan toban dhallinyaro israa'iiliyiina oo kubadda ku cayaaraya degmo ku taalla buuraleyda golan oo israa'iil haysato xisbullah ayaa beenisay inay weerarkaasi ka dambeysay mas-uuliyiinta gobolka borno ee dalka nigeriyana waxay sheegeen in sagaal iyo toban qof ay ku dhinteen ugu yaraan labaatan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu weeraray guri shaah lagu cabo oo caana dabayaaqadii arbacadii waana weerarkii labaad ee ugu weynaa toddobaadyadii lasoo dhaafay halkaasi ka dhaca saraakiisha ammaanka iyo kuwa dowladda ayaa sheegay in duqayntu ay dhacday abbaare sideedii fiidnimo ee xilliga dalka nigeriya tuulada layidhaahdo kawuri ayaa qiyaastii konton kilomitir u jirta caasimadda gobolka borno ee midaguuri halkaasoo ay saraakiishu sheegeen in dadka dhaawaca ahi loo qaaday saraakiisha ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid la aasay oo uusan ahayn mid ismidaamina ma jirto koox sheegatay mas-uuliyadda weerarka balse kooxda bokoxaram iyo kooxda ka soo horjeeda ee dowladda islaamiga ah ee galbeedka afrika ayaa labaduba howlgallo ka fuliya borno markale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan ururka macalimiinta dalka kenya ayaa waxay sheegeen in shaqo joojin ay samayn doonaan bisha sebtembar oo ay dib u furmayaan iskuullada dalkaasi haddii aysan dowladdu meel marinin hindisa sharciyeedkii maaliyadda sanadkan ee guddiga adeega baarayaasha haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada nairobi ka soo dirtay wariyaheenna intisaar saalax xuseen ururka macalimiinta dalka kenya ayaa sheegay in saameyn weyn ay soo gaari doonto howlaha waxbarashada haddii dowladdu aysan dib u eegis ku sameynin tallaabada lagu dhimay miisaaniyadda guddiga adeega barayaasha ee loosoo gaabiyo t s c xogayaha guud ee ururka macalimiinta waxbarashada hoose ee kenya ee cobet akelo missouri iyo sidoo kale xogayaha fulintaha ururka qaran ee barayaasha ee kened loosoo gaabiyo laantiisa ismaamulka kisumu david obon ayaa waxa ay sheegeen in macalimiinta ay shaqo joojin sameyn doonaan haddii aan baaqooda la tixgelin waxay sidoo kale sheegeen in madaxweynaha dalka kenya william ruuto uu wasaaradaha kala duwan uu ku amray in boqolkiiba soddon ay dhimaan miisaaniyadooda sidoo kalena uusan saxiixin hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadka ee guddiga adeega barayaasha kuwaasoo wajahaya caqabad dhaqaale oo dhan ilaa iyo toban bilyan oo lacagta kenya shilin ah haddaba ustaad cumar xasan cabdi oo kamid ah barayaasha wadanka kenya ayaa waxaan wax ka weydiiyey waxyaabaha markasta soo celceliya in macalimiinta ay ku dhawaaqaan shaqo joojin
horta dhibaatada jirto oo mar walbana soo laalaabato maxay tahay sidaad aan wada ognahay dalka noloshu iyo ma aragtay nolosha dadka koray u kacday macalimiintana doorkay ku lahaayeen wadanka mise dowladda sidii la rabay macalimiinta inay ola dhaqmaan oo lama dhaqmaan waayo mishaaraadka ay siiyaan waxaa kamid ah mishaaraadka ay siiyaan in mishaaraad yar uu yahay macalimiinta mishaar yar ay qaataan noloshana ay iska adag tahay doorkay bulshada kuleeyihiin macalimiintana door adag uu yahay len wax soo saarka dadka ummadda waa the fundamental the most fundamental thing waayo waa waa cududka iyo muhiimadda weyn ummadda lasoo saaro macalimiinta ayaa doorkaas qaatay marka waxaan u malaynaya aniga dhibaatadan soo nonoqoto in ay saameyn sababta weyne usoo nonoqoto ay tahay macalimiinta mashaaraadkooda in mashaaraad yar ay tahay kadib dowladdana ay rabto in mashaaraadkii macalimiinta inay ma aragtahay wax kasii qaadato oo laga sii jaro cashuur noqotaa meel walba ay ka galeen sidoo kale ustaad cumar xasan ayaa waxa uu tilmaamayaa saameynta ay ku yeelan karto waxbarashada haddii macalimiinta ay ku dhaqaaqaan shaqo joojinta ay sheegeen inay sameyn doonaan bisha sebtembar oo la filayo in dib ay u furmaan iskuulaadka saameyn aad iyo aad u weyn ayay u keeni kartaa khaasatan yaalada iskuolka dhigta mise ardaydu ayay dhibaato weyn u keeni karto masaameyntu maxaa kamid ah in ma aragtay carqaladeyn waxbarasho ay soo siyaadi doonto maxaa kaloo kamid ah in manhajka waxbarashada ee loo yaqaano syllabus coverage in ma ardaydii ay u dhammaanin carqaladeyn iyo dhibaato iyo ma aragtay waktiga imtixaanaadka aan sidaan ognahay waa bisha koo iyo tobnaad manhajka oo la dhamayna ardaygii meeshii u gaaro kadib imtixaanaadkii iyo dhibaato weyn imtixaanaadkii dhibaato weyn kala kulmo ayaa dhici karto maxaa kaloo markaa imaani karto in ma arag macalimiintii naftooda isku maadaama iskuolkii ay ka joogeen macalimiintii shaqa joojin ay sameeyeen diyaarinta imtixaanaadka guud ee ardayda sida fasalka lixaad sixka gradeka sixka loo yaqaano gradeka kaloo sideedka loo yaqaano eight grade iyo weliba khaasatan foonfoorada in ma aragtay saameyn weyn kasoo gaari karto waxbarashadooda intisaar saale xuseen v o a nairobi
iiraan ayaa maanta oo khamiisa salaada janaasada lagu tukaday meydka hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya oo dilkiisa tehraan uu sii kordhiyey cabsida laga qabo iskudhac gobolka ah waxaana tukashada salaada ka qayb galay madaxweynaha dalka iiraan masuud bezekishan warbixin ay v o edu arrintani ka qortay waxaa inoo haya ibraahim xasan dandurey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken si toosa ugama hadlin weerarka khamiistii isagoo booqday mongooliya balse waxa uu ku baaqay in la dejiyo xaaladda bariga dhexe hadda dariiqa gobolka uu ku socdo waa colaad rabshado iyo dhibaato hor leh nabadgelyo darro waxaana muhiim inaan ka gudubno meertada taasina waxa ay ka bilaabanaysaa xabad joojin aan ka shaqaynay oo aan aaminsanahay in ay tahay intaasi la gaaro ayuu yidhi blinken xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa arbacadii waxa uu ka digay in dilka haniya iyo kii israa'iil ay ku dishay beyruud taliye ka tirsanaa xisbullah ay ka dhigan tahay korukaca khatarta ah ee xaaladaha gobolka guteres ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xilli dhammaan dadaalada ay tahay in diiradda la saaro sidii xabad joojin looga gaari lahaa ku dhowaada tobanka bilood ee dagaalka israa'iil iyo xamaas ee khaza iyo kordhinta gargaarka bini'aadminimo ee loo fidinayo falastiiniyiinta gaajaysan taa beddelkeeda waxaan aragno waa dadaallo lagu doonayo in lagu wiiqo hadafyadan israa'iil ayaa fiidnimadii talaadada waxay dishay taliyihii ugu sarreeyey ee xisbullah fu'aad shukur kadib weerar cirka ah oo ay ku qaaday beyruud oo ay sheegtay shukur inuu mas-uul ka ahaa weerar toddoba iyo labaatankii julaay lagu dilay laba iyo toban carruur iyo dhallinyaro ahaa oo ka dhacay buuraha golan ee ay haysato israa'iil ilan berman oo ah ku-xigeenka madaxa sare ee golaha siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa v o a u sheegay inay caddahay in israa'iil ay mas-uul ka tahay dilka haniya islamarkaana ay qayb ka tahay taasi istaraatiijiyadda israa'iil ay kaga jawaabayso guuldarradii weerarkii toddobadii oktoobar oo ay ku jirto ka hortegid la'aanta xamaas richard goldberg oo ah la taliyo sare oo ka tirsan hay-adda difaaca ee dimuqraadiyadda ayaa v o a wuxuu u sheegay in maadaama haniya lagu dilay dhulka iiraan ay jirto su'aal ah in iiraan ay u dayn doonto xulufadeeda sida xisbullah xuutiyiinta yemen ama maleeshiyaadka ciraaq iyo suuriya inay ka jawaabaan ama in iiraan ay u dhaqmi doonto sidii ay samaysay bishii abril ayna kaga jawaabtay duqayntii israa'iil ee qunsuliyadda iiraan ee suuriya jason broski oo ah agaasimaha siyaasadda united against iran nuclear ayaa isna v o edu wuxuu u sheegay in weerar toos ah ee israa'iila ka sukow fursadaha kale ee iiraan ay noqon doonaan daandaansi dhinaca badda iyo xoojinta barnaamijkeeda nukleerka
mahadsanid ibraahim xasan dandurey ayaa warbixintaasi ay v o e da qortay nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o e maamulka gobolka banaadir ayaa markii ugu horreysay soo saaray wareegto ay ku farayaan dadka gobolka banaadir ee ilmaha ay u dhashaan lamaanayaasha isguursaday iyo kuwa isfurayaba ay iska diiwaan geliyaan xafiiska loogu magacdaray dad dhigista maamulka gobolka banaadir haddaba sahre cabdi axmed ayaa la xiriirtay agaasimaha xafiiskaasi cabdirashiid cabdulaahi salaad waxaanay ugu horreyntii weydiisay amarada ka soo baxay maamulka gobolka banaadir muddo soddon iyo afar sano kadib ayaan dib waxaa u howlgelinay adeegyo shacabka soomaaliyeed ka maqnay burburkii sagaashan kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii meesha ka baxay adeegyadaas oo kala ahay adeega dhalashada caruurta dhacdadu markay dhacdo oo ilmuhu dhashaan in la diwaan geliyo shahaadaduna la siiyo si lamida dhimashadii guurkii iyo furiinkii warqadda qoyska ama folfamilia sida loo yaqaano adeegyadaasoo ahmiyad badan baahi badana bulshada u qabeen ayuu ahay waxaan daafurnay xilli adeegyadana taariikhiyan waxaa la bilaabay kun sagaal boqol soddon iyo kowdii i think xilli laga joogo maaragtay sideed sano ku dhowa ma waxaa jira dhaqaale laga qaadayo dadka loo sameynayo adeegyadan haatan aad ii sheegtay oo aroosyada ilmaha dhalanaya dadka isfuraya iyo wixii lamida ay qeyb ka yihiin horta saaroy annaga sida hadda adib haddaan wax yar u laabto hadda sidaan u shaqeyno dhalasho iyo sugnaan aan bixinaa oo dad waaweyn oo xilli dambe ah ayaa ku imaanayo oonan maaragtay aadan aqoonin halka ay maaragtay da-doodii iyo xilligay dhalinayan aadan la soconin xogta ay sheeganayaan waxa korunaya waxa kabeen ay la socon marka annaga si guud adeegyadan in la diwaan geliyo xilliga dhacdada hadday dhalasho dhacdo hadday dhimasho dhacdo in la diwaan geliyo waa wax guud ajendo guud waaye wax hadda oo in adeegaas la diwaan geliyana wax hadda qarasha oo ku xiran oo gooniyana ma jirto laakiin dadku markii cadeymaha la dhiibayo waxaa laga yaabaa in inay jiri doonto maaragtay khidmad yar oo dadkuna awoodaan adeegii ku heli karaan magaalada muqdisho waxaa ku dhaqan dad dan yar ah ama kuwo ku dhaqan xeryaha dadka barakacayaasha ah ama kuwo xataa maalinkii wax ka yar hal dollar ku nool markii lacag la kor saaro cunugii qofka u dhalanayay ama arooskii uu qabsan lahaa oo laga yaababa xaaladiisa inay qofka adag tahay markuu galaya arooskaas soo culays bulshada kusoo ziyaaday maaha xilli shaqooyin xataa aysa jirin horta dadku hadda adeegan oo hadda caruurta danyarta ah hadda waa noo yimaadaan waana la siiyaa shahaadada hadda weliba maaragtay lacagta ay bixiyaan oo khidmadda hadda ay laga qaado oo dadka caadiga ah ay lamid yihiin waana bixiyaan marka inda dhacdadan maadaama ay adduunka dhan hadda dalka adi aad joogtid oo maraykanka ma jirto dhacdo oo dhaca markay dhacdo aan la diwaan gelin guur qof iska maaragtay iska qabsado ama nikax iska dhaco oo dowladdu ay ogeen dhimasho oo laiska duugayo qofkii qabriga la geynayo oo wuxuu u dhintay iyo maaragtay iyo sababta dhimashadiisa la ogeyn ilmahan iska dhalanayo oo sababtay u dhasheen la ogeyn nikaaxan dhacayo oo maaragtay laga yaabo ilmo in maaragtay hooyooyin badan ay maanta ilmo ku dayacan yihiin hooyooyin badan in maaragtay maantay laga yaabo in in in in shahaadooyin nikaax la-aan darteed ama ama ama caddeyn ama diwaangelin wax rasmiga laga hen darteed lagu inkirayo guurkii oo meeshaas laga yaabo inay dhaxal ku weydo caruurta masruuf ku waayaan si lamida in maaragtay inkiraad ilmo ay jiri karto oo maaragtay maadaama qofkaan lala ogeyn marka waxaan waa wax dalkiina wixii ka dhimanaya wixii kusoo kordha iyo wixii ka baxa muhiim u ah kolley bulshaduna maaragtay waa ognaha baahiyahooda wax ay qaadi karaan maaragtay aan aan aan hadduu ilaahay noqon doontaa mana wax la diidi doonana wixii yimaado noocaasna waa lala tacaamuli doonaa
waxaad ka dhawaajisay in waddamada reer galbeedkoo maraykanku uu ka mid yahay adeegyadan dhammaan ay ka jiraan laakiin taasi beddelkeeda kale dadka ku dhaqan dalalkan waxay helaan waxyaabaha aasaasiga adeega bulshada ah oo qofka hadduusan shaqaynin gurigiio dhaqaalo la-aana ayuu helayaa caafimaadkiio dhaqaalo la-aana ayuu helayaa waxbarashada ayuu helayaa ilmihiisa ay helayaan marka waxaasoo dhan soomaaliya way ka maqan tahay xataa amniga ayaa meelaha qaarkood qiilqiil ku jira marka su-aal dad badan inay isweydiiyaan ay tahayna ama ay dhici kartana waxay tahay maxaa xilligan loogu baahday xafiiskaas in lasoo ziyaadiyo oo dadka dhaqaalahaas looga qaado maxaad ugu jawaabi lahayd
horta saaroy dowlinimada maraykanka hadda haysateen laba boqol oo sana i think ku dhawaada uu dhisan yahay soomaaliyana kabashay ku jirtaa dhinaca amni iyo dhinaca dhaqaale maaragtay wax kastana waxaa asal u ah waa halka maaragtay bulshada ama dowlinimada asalka u ah oo laga dowlinimadan ay ka dhaqaaqi karto marka waxyaalaha sababaa waxay ay tahay in guud maaragtay fasahaad badan iyo caqabad badan iyo culays badan ka taageen nidaamkan dugnitiga ah oo dowladda waxyaalaha wax lagu qaribo waxyaalaha dhaqaala darada keena waxyaalaha amni darada keena waxaasoo dhan waxaa waaye waa nidaamkan daddhigisto ama waxaan loo yaqaano civil registrationka oo aan ansaxnayn marka tan waxaa waaye waa halkii maaragtay waxay kamid tahay soo kabashada dowladnimada soomaaliya waana qeyb maantayna ku timid maantayna maaragtay gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar tani ay sameeyeen marka wax aan la ogoleeyahay ma jirto wax gooniyahoo maaragtay annaga noo gooniya ama maaragtay bulshada culeys in lagu saara ay tahay ma jirta bulshadu wax dan u ah waaye wax maara dowladnimada dan u ah waaye marka waa waa waa maaragtay waa wax xaqiijinaya qofnimada sidaa og tahay dhalashada ama ama ama maaragtay waa halka koowaad ee aqoonsiga rasmiga ah ee qof uu qofku helo waa xaquuq maaragtay hadduuna helinna maaragtay aynan aynan unan wax walba uu ku weynaayo basaboorka ma aha national i d-ga ma aha waxa rasmiga ah oo qofku uu aqoonsi u noqon karo waxay tahay waa waa dhalashadii haddii qofkii xilliga uu dhashay la duwaan gelin ama dhacdadii la duwaan gelina waxaa waaye waxaa imaanayda fasahaad oo oo maaragtay xog la-aana fasahaad amni darro iyo dhibaatooyin badan ee la kulansanaya marka bulshada waxaan leeyahay uga faa'iidaysanaya waxaani wax maaragtay culeys ku noqon doonana ma aha annaga culeysyadooda caqabadoodii wax dalka jirana waa ognahay wax maaragtay waxna uma dhibi doonto ee bulshada inay nala soo dhaweedo wax dan u ah waa eegane waata ciddii aan amaradan u hoggaansamin ee gabadhii intay umusho xaafadeeda iska joogto oona soo dooneen warqadahaasi iyo qoyskii iska aroosto maxay yihiin waxyaabaha ay la kulmi karaan ama ciqaabta ama falcelinta uga imaan karta maamulka gobolka banaadir waa waa fahmi kartaa dadka intooda badan ama hadda nool faham badan kama haystaan marka wacyigelinaa wadi doonaa inay bulshadaani adeegyadaani ay maaragtay qaataan oo dhacdooyinkan soo diiwaangeliyaan weliba aaday u fududahay hadda statistiska iyo maaragtay iyo waxaan researchka aan sameynay ama xogta hayno bulshada boqolkiiba toddobaatan maanta waxay ku dhashaan isitaalay ku dhashaan markii istaalada xiriir la yeelanay maaragtay engagement fiicana la leenahay maaragtay wa waana waana yeelanay isitaaladana soo diiwaan gelinaa system iyo nidaam weliba si digitaala oo oo u fududaynaya qofkii wax qarash badan uga bixayn xogtii u soo xareynaya qofkiina maalinta hore uu shahaadadii soo doonanaya uu heli karo iyadoona wax qarasha iyo wax dhibaata oo la kulmaynin marka waxay waa fududaynay laakiin waxaa imaanayda qofkii inuu caqabad iyo culays kala kulmo habraacyaa yaala dowladda hoose u dejiday qofkii maaragtay oo oo oo aanan dhacdadan soo diiwaan gelin de hadhow markii cunug maaragtay saddex bilood jira ama markuu dhashay la diiwaan geliy iyo markaad ii keento cunug toban jira isku xaquuqna ma yeelanayaan inaad dhahdo dhalasho iigu sameeyo isku sina wax uma qaadan doonaan waxaa jiro wax loo oqo late registration laho dhalasho xilli dambe ah ama diiwaangelin xilli dambe ah
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha xafiiska diiwaangelinta aruusyada furiinka iyo dhalashooyinka cabdirashiid cabdulaahi salaad waxa uu warramayey sahre cabdi axmed halka walaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan ganacsatada magaalada muqdisho oo ka cabanaya lacago ka baxsan canshuuraha oo looga qaado dekedda magaalada muqdisho waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan
ganacsatada magaalada muqdisho ayaa labadii cishay ugu dambeysay waxa ay shir ku lahaayeen magaalada iyadoo ganacsatada ka arrinsanaya qarashaadka sii kordhaya oo ay sheegeen in la saarayo badeecadaha kala duwan ee kala soo degaan dekedda magaalada muqdisho ganacsatada muqdisho ayaa sheegay in culayska haystaahi uu yahay mid iyaga u gaar ah oo aysan la qabin ganacsatada kale ee dalka sidoo kalena waxay xuseen inay aqbaleen canshuurta dheeriga ah ee la saaray balse ay jiraan adeegyo kale oo muhim aan ahayn oo lacaga looga qaado sida uu sharxayo ganacsada cabdulaahi shariif maxamuud ganacsatada gobolka banaadir ama magaalada muqdisho culaysyo badan oo saa'id ahaa la saaray oo u badan dhanka dowladda dekedaha soomaaliya ma midaysna deked kastaba maamulaha xukuma maamulkaas ay khidmad ka qaada annaga marka haddaan muqdreer muqdishonahay wax kastoo culays oo dowladdu wadato waana la soo saaray kartoonka waxaa laga yaabaa caanaha in dekedaha berbere iyo boosaaso iyo kismaayo lagu canshuuro laba doolar laba doolar bar ay ku baxdo halka dekedda muqdisho ay ku baxdo lix doolar saasay tahay haddana canshuurtii keliya annaga canshuur ma diidinin dowladna ma diidinin laakiin waxaa yimid konton mashruuc alaabta hadda dekeda laga soo qaado kuteerarka oo caanaha xamarweyne wuxuu ku keenaa shan boqol oo doolaroo ku keenaa oo oo mitr xataa udhima nus kilomitr udhima nikla dekeda iyo ninka ledegada iyo baqaarka u dhexeyn berberana iyo hargeysa oo dhowr boqol oo kilomitr isku jirana waxaa lagu geeyaa waxaa lagu geeyaa boqol iyo konton doolara lagu geeyaa culeys waa culeyskaas baabuurta culeysyo kalaa jira oo dad shaksiyaado ama ganacsata ha ahaadeen ama ganacsata ha ahaadeen ama ha ahaadeen ninka la yidhaahdo xibno dowladda kamida waxay sameeyaan ayagana dowladda dankiyay soo xirinayaan dowladda tagayaan waxay leeyihiin waxaan rabnaa in alaab kuteer hebelaan wadanaa shirkad hebelaan nahay iskaanaan nahay quality controlaa nahay kuteeran dhaqisaan nahay nin kastaba mashruuca keensaa kuteerarkan inaad boqol doolar ii saartaan rabaa mid wuxuu leeyahy kuteerarkan konton doolar inaad ii saarta wasaaradda uu tagaa wasaaraddii markaas ay qubsada ama gaadiidka ama maaliyadda uu tagaa waraaqa uu kasoo dhamaysanaa alaabtii ka timid ka timid ninka la yidhahda boosaaso waxay timaadaa afgooye iyo jawharay timaadaa annaga ganacsatada muqdisho haddaan nahay sidaan hadda ay dowladdu wax ku wado ama ay canshuurtan xaddhaafka waxaan canshuurtahan canshuur annagu waa ogolna laakiin toban mashruuc oo waxaa jirta lacag lagu qaato oo mid siyaasi loo xiraayo mid ganacsi loo xiraayo oo dowladda qandaraasa la soo gelaya culeyskaas annaga haddaan ganacsatada nahay cabashaan ka qabnaa mana qaadi karno culeyskiina nin kastaba baqaarkiisa ugu tegey annaga alaabtii aan bixin jirno dilifilgaray jirnay boqolkiiba sanadkan iyo sanadkii hore boqolkiiba konton boqolkiiba lixdan hoos u dhacay sababtoo a dekedihii kalea nagu soo furma dekedii berbere alaabtii beled xaawo iyo ceel waaqalgey jira waxay ka imaanayaan berberay ka imaanayaan iyo boosaaso ka imaanayaan wixii marka ka hosheeyana waxay ka imaanayaan soomaaliya ganacsatada ayaa marar kala duwan kala hadlay dowladda iyo rugta ganacsiga culayska ka haysta dekedda ee lacagaha kala duwan looga qaadaya ganacsatada sida uu v o eda u sheegay cabdulaahi shariif maxamuud ganacsatada qaar ayaa v o eda u sharaxay badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dalka iyo sida magaalada muqdisho ay tahay tan ugu badeecad qaalisan marka la eego ama la barbar dhigo magaalooyinka kale ee dalka culeyskan ayay ganacsatadu sheegeen inuu yahay mid muddo soo socday balse sii kordhaya iyagoo hore loogu soo rogay khidmado lagu hubinayo tayada badeecadaha kadibna iskaan lagu saarayo alaabooyinka ay la soo degaan iyadoo tan ugu dambeysana ay ahayd nadiifinta konteenarada oo hadda laga doonaya in ay ku bixiyaan lacag brofesor yaxya sheekh caamir oo ah dhaqaalayahan kuna sugan magaalada muqdisho ayaa ka waramaya culeysyada dhaqaale ee ka jira magaalada iyo tangaarka ah ee ganacsatadu ka cabanayaan dowladdu inay taqaano horta dadka ilaa xadkee lama shaqeeya beledka dakhli sooma galo dadka ilaa xadkee awood u leeyihiin inay sheegaa iibsadaan xadkaas waxay ka badan in laga dhaafo marka waxyaabaha laga maarmi karo dowladduna waa run dagaalay ku jirtaa khalid badanaa laga rabaa mushaaraada laga rabaa mushaar ma bixisiin haddii la yiraa ama mushaar bixin waayaan fawdaha ku kacaysa iyagana marka inay meelo kale ka raadiyaan ama inay isu furaan gobolada oo dadku ay geyi karaan badeecadooda meel laakiin suuqii waa xadidan hadaa badeeca bal hadaa keenta xataa markaa ma wada qaadan kari meel loo kaloo loo gudbin karaan male waa iska durtibada dabeecadii badeecadii qof gadanaysana ma jirto dowladdu marka waa inay ka fikirto dadku meesha ay joogaan waa in lala ekeysiiyo shayga qiimihiisa awoodooda waxgadasho xabadda rootiga hadaa tiraa nus dollar tiraa dadka badanaa rooti cunaa iska dhaafayaan haddaad ku sii dartana banaanbax ay rabshaday keenayaan marka in laga fikira dhaqaale waa waxa ugu biibsanoo dowladdu inay ka fikirta ay tahay ganacsatada ayaa sheegay in qiimo ka badan canshuurta ay uga baxdo adeegyada qaarkood kuwaasi oo aan mararka qaar jirin taasoo ku keenta in badeecadihii ay keeneen qiimahooda uu sare u kaco waa kan cabdulaahi oo sharxaya qiimaha konteynerkii uu ugu kaco marka magaalada muqdisho uu soo gaaro waxaan bixinaa qarashaadka canshuurta waa aan ahayn oon bixino waxa waaye waxaan bixinaa kun konton iyo lix doolar dhibic toddoba doolaraan bixinaa oo lacagtaasu lacag ay layskaga ogyahay waxaa ku jirta boqol sagaashan iyo kow doolar oo ah turkada serviska ay qaataan ah iyo d oga oo la yidhaahdo kunteerka blka bilafrediga laga qaado oo halkii kunteer meesha degadahaas kale boqol kunteer haddaad wata hal daa lagaa qaada oo siddeetan iyo afar doolara annagana waxaa nagala qaadaa halkii kuteerar lix boqol sagaashan kow doolara nagala qaadaa tobantigiina afar boqol sagaashan kow doolara nagala qaadaa marka waxaa ka saa'ida oo ninkala canshuurtii ka saa'ida marka ugaraato kun iyo boqol doolar kun iyo laba boqol oo doolara ka saa'ida canshuurtii mana qaadi karno oo kunteynerkii ah oo kunteynerkii ah halka degadahaas kale ay ku soo baxaan ay ku soo baxaan boqol iyo labaatan dolar boqol iyo konton dolar boqol iyo sideetan dolar askuteerka dhan oo bannaanka ku yimaado inkastoo mid ka mida shuruudaha deen cafinta ay tahay in dowladdu ay kordhiso daqliga kasoo gala canshuurta haddana colayska ugu weyni waxa uu ka imanayaa in hanaankii canshuuraha dalka aysan midaysnayn taasoo colayska daqliga saaraysa intiisa badan dekada muqdisho sida uu sharxayo xildhibaan cali mahdi maxamed oo sidoo kalena ka mida guddiga ganacsiga ee baarlamaanka
dabcan wax badan aan kala soconnaa annagu haddaan nahay guddiga dhaqaalaha arrintaasna arrin qarsoon ma aha cabashadeeduna waana soo gaartay hadda waxaa ugu dambeysay arrinta oo ah in la saaray nadaafadda kontratarada lasoo dejiyo taasoo runtii broses khaldan loo maray dakhli kasta oo la kordhinayo sida xeerka maaliyadda uu qabo iyo shuruucda dalka u taalla waxa weeye waa in baarlamaanka la keeno uu markaa kadibna uu baarlamaanku uu lagaga doodo oo shacabka soomaaliyeed wixii macquula markaa la saaro haddii cid loo xirayana si dahfuran loo sameeyo iyadoo taas oo ay iyadoo ay jirto cashuuro kale oo badan oo service oo laga qaado ayaa taa la saaray waxaanu aaminsannahay arrintaas inay dhaawac ukeen u keenayso ganacsiga ka socda xamar waxaa kale oo aan isleenahay dhibta ugu weyn oo la saarayo waxa weeye maadaama aan nidaam federal system aan qaadanay xukuumadda hadda joogta waxay ahayd inay ka shaqayso sidii cashuurta loo midayn lahaa sidii looga heshiin lahaa physical federation oo federalismka oo runtii u baahan in cashuuraha dalka la mideeyo markaas culays badan ma uusan fuuleen gobolka banaadir khaasatan dekeda caasimadda taas ayaa keenaysa ayaa ayaan isleeyahay oo dhibta ugu weyn iyadoo u dheeryahay arrimaha kan musuq maasuqa iyo cashuuraha badan serviceka cid gaara loo xirayo marka laga yimaado waxaa is leeyahay iyadoo deen cafinta soomaaliya hadda shuruudaha ugu waaweyn laga rabo in revenue kor loo qaado cashuurihiina in la mideeyo ayaa looga bixi karaa culayska lagu hayo gobolka banaadir inkastoo culays dhaqaale uu dowladdu haysto rofesor yaxeshi caamir waxa uu ku talinayaa in dowladdu ay ka fakerto xaaladda dhaqaale ee shacabka oo uu sheegay in aysan lahayn awood ay wax ku iibsadaan oo xoogan dowladdana looga fadhiyo isku dheelitirka shilin kastoo la saaro wuxuu usoo gudbinaa dadka kale ee waxaas isticmaalaya mana bixe keliya cashuurta lafteeda in la xadido waxyaabaha kaloo serviceka la qabanayo oo le containera la dhaqaayo in laga dhaafo quality control free ah loo sameeyo lacagyaa laga qaaday quality controlka in la sameeyo waa muhim quality control laakiin dowladdu ha daboosho haddii kale lacagta quality control ku baxda beledkii usoo gudbee waxay gelaya consumerka isticmaali doona sheegaas kasta dusha u kore ma ka bixi karaan dadku ganacsada marka xaqa ku yeelanayan waxa u yeelanayan waxay tahay haddii dadku haystaan ay ka gadanayan dhib kuma haysaan dadkiiaan wax haysan wixii uu keenay suuqa weli waa yaaliin kuwa kalou keenay qof gada kartana ma jirto badeecada dukaamada saaka la furaa inaa garanto waxaa laga yaabaa toban doolar inuu gadanto tiradii bisha iyo korontada ma dhabo wax u faa'iida iska dhaaf badeecadina waa taabkee dadkii awoodin inay gataan waxyaabahaasoo dhan dowladda inay ka fikirto wax isku dheeli tirto sida ay muujinayaan xogo v o aadu heshay waxaa soconaya dadaalo ay dowladdu doonayso inay ku xaliso cabashada ganacsatada xildhibaan cali mahdi ayaa qaba in lacagaha ganacsatada looga qaado adeegyada kala duwan ay yihiin kuwa aan sharciga loo marin oo loo baahan yahay in baarlamanku eego ka hor inta aanan la dhaqangelin annagu hadda ka hor waa ka warhaysaa mar saasoo kale lagu soo rogay arrintii waa la xalliyey waa nala soo cawday tan haddeer laftirkeeda kolley guddiga ka guddi ahaan waa lagu jiraa sidii loo xallin lahaa sharciyanna waxa weeye waa arrin sharciga kasoo horkejeeda saa hore u sheegay ama shuruucda noo taalla dalka khaasatan qodobka saddex iyo tobnaad lakin wuxuu leeyahay dakhli kasta oo la kordhinayo waa arrin dastuuri ah waa in baarlamaanka waxa weye runtii cashuur kasta oo service oo la kordhinayo waa in baarlamaanka marka la horkeeno ayuu sharci noqonayaa kaasuna miisaaniyadda korarkeenna korarkeenna markii laga arko oo oo laga doodo waxa weeye halkaas ayaa wixii lagu qaban lahaa iyo lacagta soo gelaysa lagu ogaan karaa laakiin waa sharci daro in lacag layskaga kordhiyo oo aruntii baarlamaanku uusan uusan ka warhayn macishadana way saameynaysaa waxayna baalmarsan tahay shuruucda dalka u taalla ganacsato dhowr ah oo muqdisho keeni jiray badeecado kala duwan ayaa v o eeda u sheegay inay hadda badeecadahoodii u wareejiyeen meelaha ay ka mid tahay dekadaha berbera iyo jabuuti sidoo kalena ay mararka qaar kasoo dejiyaan dekadaha boosaaso iyo kismaayo dowladdu waxay marar badan ku celcelisay in daqligii soo galaya ee dhanka canshuuraha ka imaanaya iyo adeegyada kaleba uu kordhay kadib markii ay xoojisay hanaanka canshuuraha islamarkaana ay dagaal adag la gashay musuq maasuqa balse waxay dhaqaalayahanadu ka digayaan isku dheelitir la-aanta canshuuraha iyo saameynta miciishada sii qaaliyoobeysa ay ku yeelan karto shacabka dhaqaalahoodu hooseeyo dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inay v o eed ula hadasha qaar ka mida mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee arrintani ay qusayso kuwaasoo ka gaabsaday inay ka hadlaan xaaladda sidoo kalena qaarkood kama jawaabin codsigeennii marka ugu horeysa ay noo suuro gasho ayaan idiin soo gudbin doonaa jawaabta dowladda ee cabashada ganacsatada intaan mar kale dib u kulmi doonana waa naga intaa barnaamijkii bandhigga v o e
falastiin axmed iimaan iyo barnaamijkii bandhiga v o a ayaan intaas uga gudbaynaa ciddii uu sheegay inta jeclinay dib mar kale u daalacatana waxa ay mar waliba kala socon karaan website-keena v o a somaly com ku dhowaad toddoba boqol oo dhalinyaro ah oo laga kala keenay dalalka afrika ayaa waxaa uga socda magaalada tan washington d c shir lagu tababarayo hogaaminta wanaagsan shirkan oo sanadla ah ayaa ah kii tobnaad ee ama kii tobankii sane ugu dambeysaba ka dhacayay magaalada tan washington d c waxaana loogu magacdaray mandela fellowship haddaba sahre cabdi axmed ayaa la kulantay sucaad cilmi oo ka socota waddanka jabuuti iyo ogbaad axmed xaashi oo ah madaxa somalilan women empowerment waxaana ay weydiisay ahmiyadda uu u leeyahay in ay yimaadaan shirkan
shirkan waa shir la qabanayay tobankii sane u dambeeyey markaa sanadkan waa toban guuradii yaali brogram mandela washington fellowshipka ujeeddada halkan loo keena waxay tahay waxaa loo yeedhaa dhallinyarinta hogaaminta ku jirta wadamadoodii si ay sare loogu qaado aqoontooda hogaamineed iyo inay la xidhiidhaan oo ay ka bartaan dadka la hadafka ee shaqahooda ka shaqeeya ee halkan jooga marka saddex bay u qaybsan waa toddoba boqol oo dhallinyaro oo laga keenay sab saxaara africa saddex buu u qaybsamaa qayb baratacific engagementka ama ururada wadaniga iyo waxyaabaha ka shaqeeya qolo public engagementiga oo dowladaha u shaqeeya iyo qolo private sectorka oo businesska ka shaqeeya waa kuu soo noqon doonaa ugbaad sucaad ayaan siinaya oo jabuuti ka timid sucaad bal waxaad iiga warantaa ilaa iyo haatan intii shirka aad joogteen maxaa kaaga baxay asalaamu calaykum waa mahadsan tahay walaal xaggan wallahi wax fiican baa ka bartay marka hore leadership sidii baa dadka loola dhaqmaa weliba xaggan siday inaad sheegtay ogbaad waxaa ka baranaysaa maalan communicationka collaborationka sidee baa dadka kale hadhow ula u tacaamuli karaysaa wax badan baa xaggan ika kormay hadhowna waxa wixii oo wala barto xaggan oo dhan insha allah jabuuti baa u wala samaynaya impact baa u samayn doona biidni illahi tacala waa tahay marka ogbaad waxaa iiga warantaa waxyaabaha aad halkan ka barataan maxaa dib ula noqon doontaa oy ka anfici doonaan ayay kula tahay waxaan halkan ka baranay markaad wadankii joogto waxaad jirta si aad wax u qabato laakiin markaad aragto si ka duwan sidaadii waxaa jira waxyaaba wanaagsan waxyaaba shaqadaadii howlu marinaya marka halkan casharadan ku baranay lixdaa wiigan joognay hadday noqoto sidaan u difaaci lahayn waxayaga sidaad gool u samaysan lahayd ama hadafa u samaysan lahayd sidaad midho fiican uga dhalin lahayd shaqadaad hayso marka waxaan halkan ka bartay waxay noqon doonaa wax anfaca aniga marka koowaad sidoo kalena bulshada reer somalilan oo dhan waayo waxaan halkan anigu wax shaqadan qabanaya waa inaan xagga waxbarashada iyo inaan siyaasadaha waddanka aan ka shaqeeyey sidii weman badan ay uga qaybgeli lahayn waxay noqontaa wax bulshada faa'iido ku keenaysa waa tahay sucaad markaad halkan ka noqoto jabuuti ayaa dabcan ku noqonaysaa shirkan maxaad kala noqonaysaa oo aqoona wallahi kolkii hore waxaan moodaya inaad ka baranaya un leadership sidee baa dadka loo hogaamiyaa laakiin marka iminka marka seasonkii idin wala dhameeyey casharada idin wala dhameeyey wax badan baa ka bartay skills badan baa ka qaatay knowledge badan baa ka qaatay expert hadhowna waxa waxa waxa samaystay waliba networking with the expert americans expert kolkaasna wixii idin le ka wala bartay meeshan oo dhan إن شاء الله وح أنا أصلا وح لا شقية community with the community help so that all the information all the knowledge that I uh, get from these fellowships I will come back to dhalinyaro intee lag ayay jabuuti ka timid waxayn toddoba qof weeyaan toddoba qof baan ku nahay xigan so way yar yihiin dalka weliba laakiin dee jabuuti waa garanaysa inay francophone yihiin so dadku way ku yar yihiin ina ablish gareeyaan maadila washington laino waxayn english weeyaan فالحمد لله ان شاء الله بصدق امباكت بان كسمن دونا جيبوتي وحي ادلنا wadankee ugu badan dalalka hadda yimid ee halkan dhallinyaradooda ay joogaan نيجيريا ويان وحا كيمد تقريبا approximately 56 fellow from Nigeria in la kordhiyo xataa tirada dhallinyarada halkan imaanaysa oo kale maxay ka bedeli kartaa een, een, dalka yacni waxaa la helayaa dad fara badanoo hogaamintiiya oo adduunkii wax ka soo baratay oo xallin kara dhibaatada maanta waddankii ayo iyo iyo bulshadeenna haysata haddii xaggii dhaqaalaha noqoto haddii xataa siday u samaysan lahaayeen een, ganacsi waayo waxaa jira fiildan oo ganacsigii lagu samaynayo si ay ganacsi u samayn lahaayeen marka waa muhiim iminka somalilan ahaan oo kale way ablay garayaan dhallinyartu aad bay u ablay garayaan laakiin carqaladda in la doortaa waxa hadday tahay xagga safaaradda iyo hadday tahayba xaggooda inaan xataa sanadka dambe marka ay furmaan oo kale aan qabto shirar aan ugu sharxayo siday u xarayn karaan siday uga faa'iidaysan karaan marka waa wax muhiima aqoontaadii wax ka bedelaya adduunkii baad la soo dhaqmaysaa afrikaankii kalead la dhaqmaysaa waddamadii aan horumarka bidaynay baad la kulmaysaa siday dadku halka yihiin siday yacnihii wax ugu mashquulsan siday wakhtigooda u ilaalinayaan waddankii markaan ku noqonno iska fadhigaa badan xataa ganacsatadeenna markaan ka hadlayna waxay sameeyaan hudhaalo fara badan maqaaxiyo la fadhiisto waxaynu xataa fikirka in warshadihii iyo horumarkii
kuwaasi waxa ay ahaayeen sucaad cilmi oo ka socotay jabuuti iyo ogbaad axmed xaashi oo ah madaxa somalilan women empowerment waxa ay magaalada tan washington d c gaar ahaan halka uu ka dhacayo shirka dhallinyarada ee yaali ugu warramayeen wariyaha v o da sahre cabdiaxmed halka walaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno iscafinta dadka soomaaliyeed oo toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay meelo badan looga dhawaaqayo horseeda ay ka yihiin warbaahinta soomaaliyeed oo ay ku baaqayaan in dadka soomaaliyeed ay ka heshiiyaan wixii dhacay islamarkaana layska cafiyo dadka si loo helo midnimo soomaaliyeed maxaa haddaba su-aasha dooda ay ku saabsan tahay waxay tahay maxaa hortaagan maadaama baaqyadaasi culummadii iyo bulshadii rayidka ahayd iyo cid waliba ay wado dalal badan oo kala dhaqana oo kala afa oo kala diinana dadkoodu ay heshiiyaan soomaali oo isku dad ah oo isku isra maxay u heshiin layihiin maxay isku cafin layihiin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya aadan gaas cuur iyo cabdirashiid abuulla gooni labadoo waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa aadan gaas nuur iscafin annaga haddaanu naarimidu waxay yidhaahdaan marka ugu horreysa xalidhalay wax kastoo dhaca iscafintuna waxay noqotaa xataa marmar qof la dilayba xataa raalligelin laga qaataa iscafinta wax wanaagsan weeye soomaaliduna ilaa iyo hadda muddo dheer afartan sanaa waxay ku jirtay qalalaasi dadku soomaaliyeed oo waa dad wada dhashay waa dad ehela waa dad hadda aroos baan ka imi arooskaas dadki yani iyadoo isku gobol ahayn oo cirif yalaa cirif ahaa haddana gabadha wiilkiis doonaya ninka bixinayay gabadhana abtibu ah de ag wiilkana awow ahaa wiilkana awowa macnaha yani dadku waa dad saa iskugu xidhan innaga iscafinteennu waa fududa wadamo badan badan badan tusaalaan kuu soo qaadanaya dadka dagaalka cafinta markii dagaalkii maraykanka ee civil warka la oran jira millions dad badan baa iskaga dhintay waxaana u dagaalamayna waxa la yidhaahdaa confederate iyo united states yani in oo stateyo kala gooniya iyo in stateyo isu yimi loo dagaala dagaal xun oo lagu riiqday janinkii hore hogaaminayay goonigosadka waxaa la oran jiray generaal lee dagaalkii markii looga adkaaday dadkiisii iyo isagiiba iscafis baa loo xitaa hadda maanta haddaad tagta virginia gobolada wadamada maraykanka wadooyin baa loogu magac daray waxaa loo xiliyaa waa nin dad badan iskaga dhintay laakiin waa la iscafiyey isagii markii la qabtoo laga adkaaday ma la dhihin waa hala riiqdo halaga aarso hala waa la shiray waxaa laga dhigay wixii hore maraykan baynu nahay united westan divide fall bay yiraahdaan waana ku dhaqmaynaa waana hirgelinaynaa waana taageeraya cabdirashiid buulagoni walaalle aadan aniga waa ka duwanahay soomaalidu arinteeda way culus tahay marka koowaad horta waa in awood dadka ka sarraysa jirtaa siday rabtaba ha ku timaado awooddaas waa inay inta kale u tanaasuli kartaa tii iyadayd ma jirto dhaqankii iyo akhlaaqdii iyo diinta iyo qiyamkii aan ku dhisnaydoo beelaha ay lahaayeenna waa naga burburay oo qaabkan dawliga iyo ilaa sayid maxamed cabdullahi xasan xilligiisii ay bilaabatay in wadanka la saydareeyo oo qabaailada awoodooda meesha ka baxay taasna way naga baaba'day leegadii baa ku xigtay dowladihii iyo gumaysigii iyo wixii soomaalidu wax aan heshiis ku nahay marna dowladna kumaana dhisan kumaanan heshiin oo qabaa'iladii nooga dambeeyey deegaanadii baa lagu wada diriirsan yahay dadka shaki baa nagu kala jiro way xun tahay ereyga hadda aadan gaas u soo qaatay iyo adiga deegaankaad ka timaadeenoo xalaadhalayda ah annaka koonfur baan ka imid gadaan ka imid waxaan u naqaanaa ereyga oogu xun oy soomaaliya adeegsato anoon liibuskeyn oon ruudka la buskeyn oo meesha dhibka ka dhacay jirto annaga waxaan dhaqnaa gargadood madaxa u kala qaad gargadood madaxa u kala qaad waxaa weeyo waa sida maxkamadihii waa la baaraa xaggay ka timid ma naag baa lagu diray ma neef geelaha lagu diray ma hab nasab baa loo diray ma cid yar iyo cid weyn iyo laandheere iyo laangaab baa loo diray ma beer bay ka timid ma laba nin ma gogol dhaaf bay ka timid odayaalka waa soo daweeya habraha la wareystaa odaygaa la wareeyaa waxaajo sidii saas sayn idaatadaan wax saasa haddaana loo fiidin ma fiyoobaatay dhahaan soomaalida ereyga asaga waa xigmad xigmad muxuu ku yahay waxay rabtaa waa bacdi markii wax la daweynayo ruudkaa la daweeya jidka ay ka timid baa la daweeya habkii asagaha soomaalidu waxay u baahan tahay geed in loo fariisto ay meel cidlo a tagto awood ka sarraysana oo dowladeed ama naga sarrayso jabhad naga adkaatay allaa ka dhige waa inay jirtaa way adag tahay dadka soomaaliya xaalaadhalayna waa waxna baabiya walaalka puntland waa habinta uu sheegayo uu leeyahay waa in laysku yaha wakti baa inooga lumaya wakti dheer ayaa inooga lumaya hadda ruwando kale saddex bilood bay one million iska dileen haddana heerka gaariya iscafintoodii lacag hadday lacagba jidka kaaga dhacdo qofka qaada siday yani naam ay u yeelasheen wuxuu leeyahay walaalkii kale ay ka dhacdee aan stationka booliisku geynaya waa maalindhood journaalla lagu soo qoray yani lacag dhacday qof meel uga dhacday qofki intuu qaaday wuxuu geeyey yani iscafinta ay halkay marayso ruanda wixii ka dhacay apartheidka caddaanku intuu boqol iyo intaasoo sano uu ku hayay waddanka la yihahdo south africa nelson madena markuu qabsaday wuxuu yidhi wixii hore xala dhalay caddaan iyo madow iyo qof walba waa walaalo wadanka aynaga dhexa dhulkaana soomaalida dhulkeedu waa weyn yahay lix boqol toddobiyo soddon kun oo kilomitrs mafta wadamada waxaanu nahay loo yaqaano muxuu ahaa yani dhulkooda iska fidsan yahay marka dhul iskuma hayno hanti iskuma hayno waxa isku haynaa wax la yidhaahdo cudfi qabyaaladeed cudfi qabyaaladeed haddana waxay aad sheegayso dhaqankii hore waxaa bedelay hadda waxa la yidhaahdo social media iyo media social mediaii hadda waa arka waa waa taageeraya booliska xamar waxaan arkay inay xirxidheen dhallinyaradii dadka kala geynaysay oo leh anaa leh aniga hebel baa leh kanaa gobolkan leh waxaas waa wax in iscafinta dhallinta la baraa cabdirashiidow isla su-aasha weeyaane dadka soomaaliyeed oo walaalaha oo wax walba wadaaga ma qabyaaladaa hortaagan in la iscafiyo mase wax hanti ah ama dad la iska laayo aana iyo waxaasaa hortaagan soomaaliya walaal waxaa weeye arrinteeda waxay u baahan tahay awood iscafinteeda waxaa ka horeeyo inaan dadku wax heshiis aan kuna nabad iyo nabadgelyaa jirta nabad waxaa la yidhaahdaa meel un xabadda ay ka socon markaas nabadgelyana waa waxay dadka heshiis ku yihiin walaale annaka dowladnimada soomaaliya oo noo timid lixdamaadkii laga soo bilaabo kontonkii iyo daakhiligii gumaysiga uu noo keenay wax aan heshiis ku nahay weli nooma dhismin marka aniga waxaan qabaa inaan indhaha laska tuurin awood dowlad dhexo awoodla haddii la waayey jabhad la waayey inaan geedka iyo gobol gobol iyo hadda wada diriirno in la diriiro la heshiiyo isugu nimaado waxaa laga samrila'aya waxa aan dhisanayno ama ninka talada tegaya ninaan dirsaday inuu noqdaan maamulka la dhisayo waxaan rabaa inaan tala kuleeyaho lii weydiiyo geedkana loo fadhiisto aan u arkaynin shaki liiga bixiyo oon u arko laakiin soomaalida dhulkana waa naga badan yaha suushe lix boqol oo kun maa dhulka soomali ilaa laba milyan min harar ilaa bangal bay soomaalidu deegaankeeda isku xiran yahay la leeyahay hebel kama muuqda iyo dad kama muuqda war anigu hadduu laba saddex walaalaa oo hooyo aba dhashay xukumaan oo si fiican iyo xukumaan anigu dhib umama arko qofka hadduu cadaalad ii samaynayo oo wadankii nabad iiga dhigayo qof kasta oo soomaaliya aniga hay walaalo ixukum laakiin waa inaan helaa inaan in cuqdada isku qabin oo niyadda oo isku maaragtay isku waxayn aad iyo aad ayaad umahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen aadan gaas nuur iyo cabdirashiid ulle gool doodii gaabla intaa inoo joogtay intayn mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa dhakhtarka weydii oo su-aalihiinnii caafimaad ka jawaabayey waa kan ibraahim xasan daandurey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti ku ah dhaktar ashraf maxamuud faarax oo ku takhasusay cudurrada lafaha iyo dhaawacyada dhakhtarka ayaa marka hore wuxuu ka hadlayaa inta qaybood ee ay u kala baxaan cudurrada lafaha kadibna waxa uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegaystayaal nala soo xidhiiray barnaamijkana waxaa qabtay goor sii horraysay
bismillaah cudurada lafaha ku dhaca waa badan yihiin waxay u kala baxaan qeybta taroomada iyo qeybta taroomada ahayn qeybta taroomada oo ay ka kooban yihiin dhaawacyada dadka markay soo galaan shilalka ama xabadaha ku dhaco ama markay qaraxyada ku dhacaan waxaa la qeybtaas qeybta taroomada la iyo qeybtan taroomada ahayn oo ah in lafaha infekshanada lafaha iyo ku dhaco iyo qeybta sportiska cudurada sportiska oo dadka ciyaartooyda u badan oo in ligamenti wax la dhaho ama seedaha wax kasoo gaaraan iyo cudurada ku dhaca caruurta oo ay ku dhashaan lafaha qolacan ilmaha ku dhashaan oo ayinkan daawi xal ilmaha sida lafa qoloca ama kala food wax loo iyo cuduro badan oo caruurta ku dhaco ay ku dhashaan oo ay ka mid yihiin lagu qolocaas iyo ay ku dhashaan ay u kala baxaan iyo qeybo kaloo badan oo sida infekshanada ku dhaca sida t b-da lafaha ku dhacdo infekshanada kale oo ilmaha caruurta ku dhaca septic arthritis waxyaabaha afka qalaad lagu dhaho waxyaabaha intaas ay u kala baxaan oo waxyaabahan soo sheegnay ka mid yihiin asalaamu calaykum magacaygu waa faarax cabdi maxamed waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo banooni dheyla kubadda ilaa jilibka iga dhacday qaybta hore oo jilibka ah waxaana dareemayaa xanuun zaa'id ah qaybta hore jilibka iga haya markaan ku laabtay isbuuc kadib banoonigan waxaan dareemaya markaan dheyl maago kubadda oo aan banooniga saan oo aan qabtaba lugta saar maago lugti way idhace oo awood ma laha lugtii marka waxaan rabaa dhakhtarka farmashiina waan tegay boomaatay waxbaa marsaday ilaa xanuunka xogaa waa idaayay laakiin ilaa hadda awooddii sidii ayay awooddii weli lugtii ebr u tahay oo markaan banooni dheel maago ku laabo maago ma dheeli kari waxaan rabaa inaan dhakhtarka weydiiyo maxaa sababa maxaase ku xallin karaa waxaa sheegta waa wax oo ciyaartooyda u badan waxa sababana waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ugu caansan yihiin acl ligament wax la dhaho ama dhaawac ku yimaado seedka jilbaha labada lafooda jilbaha isku haayo waxyaabaha keen waxaa waa qofka inuu sports activitysha sheegtay ama ciyaar banooni ku dhex jiro ama sports kale booditaan waxyaaba isku dhex jira in qofkii oo si qaldana lugta meel ugu dhacdo ama si qaldana lugta taaka qaf saaray waxyaabaas ku imaataa marka waxay u baahan tahay marka hore in la arko la dhaho examination lagu sameeyo la arko nuuca uu yahay ma wada go-an yahay mase waa qeyb u go-an yahay hadduu qeyb u go-an yahay waxaa kaaga filan inaad qaadatid nasasho labo ilaa lix isbuuc inaad nasatid aada banooni iyo waxyaabahaas aada dheelin ka bacdi daawooyin xanbaabyaalan la qaadatid haddii oo wada go-an yahayna waxaa u baahan taha qaliin qaliinkaas oo hadda loo sameeyo atrascobi wax la ama leser qaliinka lagu sameeyo kabacdina wuxuu ahay samaysid exercise samaysid markaa exercise samaysidna kabacdina sidaad horbanooni waa ku laabo kartaa asalaamu calaykum magacayga waa maxamed cabdi axmed waxaa joogaa degmada warta nabadda dhakhtarka waxaan weydiin lahaay waxaan dareemaa dhabarka xanuun badanaa ka dareemaa wuxuuna iiga faafay lugta bidixda waxaana ka dareemaa kabaabyaa ka dareemaa ilaa muddona waa dareemaayey dhakhtarka marka waxaa weydiin lahaay tabarta lugtaasna xoogaa waa iga yartahay maxaa waay problemkii haysto maxaana xal u naqon karo aada soo dhawa maxamed saa sheegtay cudurada ku dhaca dhabarka ee lugta ku faaf waa badan yihiin kabaabida dareemaysa iyo tabardaridan waxaa cudurkan ku dhaca dhabarka neerfaha dhabarka galo oo dhabarka kasoo baxa oo lugta quudiya neerfahaasa cadaadis saarmayaan so marka waxyaaba badanaa keeno waxaa waxyaabaha oo commonka keeni kara waxaa waaye discarnation wax la dhaho taasoo sababto qofkiin oo dhabar xanuun joogta soo lahay kabacdi lugta oo xanuun lugta ku faafayo ilaa iyo ciribta tagayo kabacdi qofkiin oo oo dareema kabaabida waxyaabahaasna discarnation wax la leh marka waxaa sameyn kartaa haddataan kuula talina inaad samaysid inaad daaweyn xanuunbaabiyaala qaadatid iyo daawooyinka xanuunbaabiyaha qaybta neerfaha ah gruubkaas inaad qaadatid samaysid fistrib wax la dhaho backbin fistrib waxa la jiro fistribasna bil samaysid ee taa inuu wada xiran yahay neerfaha meesha cadaadis wada saaran yahay inuu qayb ka saaran yahay hadduu wada xiran yahay neerfaha cadaadis wada saaran yahay lugtana daciif ee tahay waxaa u baahan tahay qaliina u baahan tahay in neerfaha cadaadiska laga qaada eh marka hore magacay waa nuura cali yaasiin dhakhtarka waxaa weydiinayaa wiil yar oo gacanta ka jabay oo xusulka iyo garabka inta u dhexeysa jeest soomaaliya lagu soo duubay anden haddana yani way kala baxsan tahay oo jabkiiyu yani weli ma kabno ma fahantay marka dhakhtarka intaas weydiin lahaa
jawaabka ku imaada ilmaha yarka kab soomaaligu la saaro marka hore aad u badan yihiin inta aragnay badanaa waxay ku dhammaadaan gacantii qalloocan qaar fiicnaadana waa aragnay marka waxaan kuula tali lahaa in raaj lagu celiyo haddii weli ay kamin in ama si qalloocan u kalmantay si qalloocan haddii u kalmantay waa maadaama cunugiriisu yahay wuxuu u baahan yahay gacantiis inay toosnaato si oo hadhooti qoloc dambe nolosha ka saameysayso se u imaanin soo marka waxaan kuula tali lahaa mar in raajta la saaro raajta marka la saaro waxaa la ogaanaa nuucay u qolocan tahay dib markaasna waxaa loo sameynaa dib in loo jibiyo qaliin casri in loo sameeyo oo beri yar oo ilmaha yarka loogu talagalay la geliyo si gacantiisu toosto insha allah cunugaasna lix usbuuc ilaa bil iyo barka bacdina gacantiisu sidii hore kusoo noqonaysaa
intaasna haynuu joogo barnaamijka dhakhtarka weydiya uu marti ku ahaa doctor ashraf maxamuud faarax oo ku takhasusay cudurrada lafaha iyo dhaawacyada intaa markale ku mid doono sidaa ay nabadgeli
ibraahim xasan daandurey ayaana barnaamijkaasi soo diyaariyey waxaad haatanna ku soo dhowaataan heestan dabacsan
midan gayaankii oo guurtidaydii oo gees maraaye midaan gayaankii oo guurtidayde u gees maraaye inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacanladaydii hay gowracdii garta u daaya gacanladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacanladaydii gacanladaydii gacanladaydii hay gowracdii garta u daaya gacanladaydii gacanladaydii
naxariis janno allaha ugu deeqo maxamuud xaaji cali gaywarre waayaa heestaasi qaadayay gacaladaydii waxaanay gebagabo u ahayd baahinteennii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo